halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a o aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo sidoo kale barta internetka aanu ku leenahay ee v o a somali com
ramadaan kariim dhegaystayaal waa galab axad ah bisha juunna waa siddeed sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cudyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a kumanaan qof oo dhigay dibadbaxiyo looga soo horjeedo saldhigyada ciidamada maraykanka ee jasiiradda okiwana ee dalka jabaan sidoo kalena qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid ah iiraan oo boqol diyaaradood ka iibsanaysa shirkadda diyaaradaha ee boing dad ku dhaawacmay qarax bambaano oo ka dhacaya suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho qaxooti iskood uga soo noqday xeryaha qaxootiga kenya oo baydhabo tababar xirfadaha shaqada ah lagu siiyey inaan ku shaqaysan karo aan aaminsanahay aan maxay ahaydo aan kaga maarmi karo qaxoonti iyo waxaas inaan kaga maarmi karo waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka dalka biljam ayaa qaaday tallaabooyin weyn oo dhinaca ammaanka ah iyo xeerar iyadoo iyadoo sheegtay in ay dacwado ku soo oogayaan saddex qof oo looga shaki qabo dhaqdhaqaaq argagixiso gelinkii dambe ee maalintii sabtida saacado kadib markii golaha amniga qaranka ay yeesheen kulan ay dib ugu eegayaan caddaynta isa soo taraysa ee weerar xilli dhowdhaca ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in biljam siduu hadalka u yiri si weyn ay u feejignaan ugu jiri doonto saacad saacad laakiin aanay jirin buu yiri cadaymo weyn oo la xiriira cayaarihii dalka biljam ee tartanka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee maalintii sabtida taasoo ay dadka qaar cabsi ka qabeen in fallaagooyin ay soo bartilmaameedsadaan ra-iisul wasaaraha ayaa yiri waxa aanu qaadi doonaa tallaabooyin dheeraada mardhow laakiin ma uusan sheegin wax tafaasiila oo intaasi dheer biljam ayaa taxadar ku jirtay tan iyo weeraradii argagixiso ee bishii maarso ka dhacaya garoonka diyaaradaha ee magaalada braselis iyo goob tareenada laga raaco taas oo ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo laba iyo soddon qof madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay inuu aqbalay hindisaha maraykanka ee ah in uu door ku yeesho wakiilada mucaaradka ee ka soo horjeeda xukuumadda siiriya hase ahaatee wuxuu ku gacan saydhay aragtida ah in madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad in uu dhaqso xukunka uga dego intii uu socday waraysi dheer oo uu la yeeshay saxafiga farid zakariya ee ka tirsan telefishinka c n n ayaa madaxweyne putin wuxuu sheegay in jidka keliya ee hanaan dimuqraadiyadeed uga socon karo syria inay tahay in la sameeyo dastuur cusub iyo nidaam doorasho oo cusub oo ka dhaca dhammaan heerarka kala duwan ee xukuumadda iyadoo la raacayo dastuurka madaxweyne putin ayaa sheegay in xalka syriya uu ku jiro in wadahadal ay ka yeeshaan dhammaan qaybaha kala duwan oo uu ku jiro maraykanku
daadad iyo dhulgoogo oo ka dhacay bartamaha java ayaa dilay afar iyo labaatan qof iyadoo lix iyo labaatan qof oo kalena lagu laayahay jasiiradda indonesiya roobabka xoogga leh ayaa waxyeello u geystay kumanaan guryo ah oo qaar badan oo guryahaasi ka mid ahna ay biyo ku dhex jiraan roobabka ayaa sidoo kale sababay boholo iyagoo gawaari iyo dad ka qaatay waddooyinka sidoo kalena dad kale guryahooda ku hoos xanibay dadka ka shaqaynaya gurmadka ayaa raadinaya dad badbaaday oo jooga java oo ah halka ay ku yaalaan jasiiradaha ugu weyn dhinaca koofureed ee dalkaasi hooyna u ah caasimadda jakarta daadadka iyo dhulgoogoa ayaa ah mid lagu yaqaano inay si joogto ah uga dhacaan indonesiya xilliyada kulaylaha jasiiradaha masiibada u nugul oo ay ku nool yihiin in ka badan laba boqol iyo konton milyan oo dada java waa jasiiradda ugu dadka badan caalamka magaalada roma ee caasimadda u ah dalka talyaaniga ayaa markii ugu horreysay maayar loo doortay haweeney kadib doorashadii ka dhacday magaaladaasi virginia ragi oo toddobiyo soddon jir ah ayaa ku guulaysatay wareegii hore iyadoo heshay shan iyo soddon boqolkiiba codadkii la dhiibtay waxaana ninka sida weyn ula tartamayay ee ku xigay uu helay afar iyo labaatan boqolkiiba raagi ayaa matalaysa dhaqdhaqaaqa shanta xidigood ama m s kaas oo toddoba sano ka hor uu aasaasay majaajilayste lagu magacaabo bebe grillo raagi ayaa ku ololeysay intii ay ololaha doorashada ku jirtay inay soo afjari doonto musuq maasuqa ka jira caasimadda islamarkaana ay wax ka qaban doonto adeega dadweynaha m s ayaa noqday xisbiga horkaca mucaaradka kasoo horjeeda isbahaysiga dalkaas xukuma ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare matawo renzi iyo xisbigiisa
mar kale galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan tebinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dowladda iiraan ayaa sheegtay in ay diyaarado ka iibsanayso shirkadda boyn ee dalkan maraykanka waxaana heshiiskan uu qayb ka yahay heshiise ay iiraan ku dhowaad laba boqol oo diyaaradood uga iibsanayso shirkadaha diyaaradaha ee wadamada galbeedka kadib markii iiraan laga qaaday cunuqabatayntii saareyd warbixintan waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya ismaaciil mahadsanid caasha shirkadda diyaaradaha ee saldhigeedu yahay dalkan maraykanka ee boyn ayaa heshiis la gaadhay dalka iiraan kaas oo ah inay ka iibiso ilaa boqol diyaaradood oo nooca rakaabka ah mas-uuliyiinta hay-adda duulimaadka iiraan oo warkan laga soo xigtay ayaa intaas raaciyey in heshiiskani ka mid yahay saddex heshiis oo kala duwan oo iiraan ay la gashay shirkadaha reer galbeedka ee soo saara diyaaradaha taas oo ay filayaan in ay ka iibsadaan ilaa laba boqol oo diyaaradood kadib markii maraykanka uu cunuqabataynta ka qaaday dalkaas bishii januari ee sanadkan iiraan ayaa hore heshiis ula gashay shirkadda airbus ee fadhigeedu yahay qaaradda yurub waxaana heshiiskaasi ay iiraan ku dalbatay iibka ilaa boqol iyo siddeed iyo toban diyaaradood oo jet ah kaas oo ku kacayay adduun lacageed oo gaadhaya ilaa toddobiyo labaatan bilyan oo dollar cali abeed zaadeh oo ah madaxa duulimaadyada rayidka ah ee dalka iiraan ayaa sheegay in dalkoodu uu leeyahay ilaa laba boqol iyo konton diyaaradood taas oo laba boqol iyo soddon ka mid a ay rabaan in ay beddelaan boyn ayaa ilaa hadda ogolaansho ka sugaysa wasaaradda maaliyadda ee dalkan maraykanka waxaana heshiiskan kala iibsiga diyaaraduhu uu xadigoodu gaadhayaa waa dhinaca maraykanka ilaa toddoba iyo toban bilyan oo dollar hase ahaatee cali ayaa u sheegay warbaahinta dowladda iiraan in ogolaansho laga sugayo wasaaradda maaliyadda ee maraykanka heshiiskii bishii january ay la gaadheen shirkadda airbus ee fadhigeedu yahay qaaradda yurub ayaa isaga laftigiis wuxuu ogolaansho ka sugayaa dowladda maraykanka waxaana sababta ugu weyn ay tahay iyada oo qaybo badan oo ka mid a qalabka diyaaradahaas laga sameeyo ay ka yimaadaan dalkan maraykanka aad iyaad u mahadsan tahay ismaaciil xuseen farjar ayuu ahaa inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd dowladda iiraan oo sheegtay inay diyaarado ka iibsanayso shirkadda boyn ee laga leeyahay dalkan maraykanka ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo maraya suuqa bakaaraha meel ku dhow qaybta cabdilashadeeye ayaa kooxo aan la aqoonsan waxa ay ku weerareen bangacmeed gaarigii ay saaraayeen ciidamada la weeraray ayaa qaraxa kadib waxa ay fureen rasaas xoogan waxaana weerarkaasi inta la xaqiijiyey ku dhaawacantay laba ruux oo rayida kooxihii weerarka geystay ayaa goobta ka baxsaday dhinaca kalena xalay ayaa mootada saddexda lugood leh oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxa ay ku qaraxday wadada warshadaha ee magaalada muqdisho siday ciidamada maamulku sheegeenna waxaa ku geeriyooday ninkii wadaha ka ahaa oo keliya waxaana qaraxu uu yimid markii askartu isku dayeen in ay soo qabtaan kadib markii sida la sheegay ay ka war heleen in bajaajtani ama mootadan saddexda lugood ka lihi ay walxaha qarxa ku raran yihiin
intaasna haddaynu warkaas kaga nimaadno inooga yimi magaalada muqdisho haatanna dhinacaas iyo magaalada baydhabo aynu u kacno wararka naga soo gaadhaya magaalada baydhabo ee gobolka baaya ayaa waxay sheegayaan in tababar xirfadaha shaqada ah oo lagu baranayey xirfado kala duwan loogu soo gebagabeeyey ilaa laba boqol iyo siddeetan qof oo isugu jira qaxootigii iskood uga soo noqday xeryaha qaxootiga ee kenya iyo dadka danyarta ah tababarkan ayaa waxaa fulisay hay-adda m m c haddaba warbixintan arrintaas ku saabsan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
dadka xirfadaha shaqo la baray oo ahaa ku dhowaad saddex boqol oo ruux waxay isugu jireen dad qaxooti oo dalka dib ugu soo laabtay iyo dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa la baray dhalinyaradan oo rag iyo dumar isugu jiray xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin xarqaantulista qurxinta dumarka iyo xirfado kale oo shaqooyin loogu abuurayay qaar ka mid ah dhalinyarada xirfadaha shaqo loo abuuray ayaan kala sheekaystay xirfadaha la baray iyo rajada ay ka qabaan inay ku shaqaystaan waxyaabaha la baray saynab maxamed waxay ka mid tahay ardayda harqaanka ama tolista dharka la baray may baradayhan harqaan may leeraay eedan aan fahmay may leeraay madi horma kasaana harqaan anna bari waana ka shaqaysadahayna haddii mayba hatahagada ida inyaala ka shaqaysadahay waa gartay marka ma aaminsan tahay xirfadda lagu baray inaad ku shaqaysan karto eedi eed maana ibraahim xasan oo iyaduna ka mid ah ardayda m m c ay wax bartay ayaan sidoo kale waraystay ugu horreyntii maana bal sharaxaad naga sii waxyaabaha baratay alxamdu lilah rabi alcaalamiin waxaan bartay cilaan aad iyo aad u qiimo badan noocyo kala duwan leh maxay ahaydo kan aroosyada lagu sharaxo kan caadiga ah kan xafladaha lagu tago isagoo kale ah maxay ahayd bacweyne maxay ahaydo alkhaliij suudaani xirfaddan iclaanka lagu baray ma aaminsan tahay inaad ku shaqaysan karto aad iyo aad aad iyo aad inaan ku shaqaysan karo aan aaminsanahay aan maxay ahaydo aan kaga maarmi karo qaxoonti iyo waxaas inaan kaga maarmi karo khadiijo macalin cali oo ka mid ah macalimiinta waxbaraya dhalinyarada xirfadaha shaqo loo abuuray gaar ahaan gabdhaha bartay habka dumarka loo qurxiyo ayaa sheegtay inay aaminsan tahay gabdhaha ay waxbartay inay ku shaqaysan karaan xirfadaha la baray waxay barteen biyuti saloon sida cilaanka loo mariyo sida maaragtay sunayaasha loo xiiro sida maaragtay madaxa loo dhaqo ama nafaqada loo mariyo ama jilcisooyinka kala duwan loo mariyo sida kalarkaoo kaleeto adii arooska sida loo habeeyo aad biyuti saloon kaamil ayay barteen marka ma isdhihi kartaa waxyaabaha la baray ardaydaas way ku shaqaysan karaan haa si baaxad weyn ayay magaalka isaga dhicin karaan mas-uuliyiinta hay-adda m m c ee mashruucan fulisay ayaa sheegay in dhalinyaradan xirfadaha shaqo loo abuuray la baray xirfado kala duwan oo loogu talagalay inay ku shaqaystaan si isbedel dhanka nolosha ay u dareemaan mukhtaar cali mursal oo ah madaxa mashruuca dhallinyaradan xirfadaha shaqo lagu barayay ayaa ka hadlay waxa weeyaan tirada maanta qalinjabisay ee barnaamijkan ka faa'iidaystay waxa weeye waa laba boqol iyo siddeetan arday saddex boqol iyo labaatan baa awal la diiwaangeliyey afartan iyo lix waxa weeye way ka baxeen oo duruufo aawadeed laakiin laba boqol iyo siddeetan baa maanta graduation samaysay alxamdulilah guud ahaan barnaamijyadan mudday socdeen muddo afar bilood ayay socdeen guul ayaynu maantadan ku soo dhammaatay waa gartay marka maxaa la barayay ardayda waxaa la barayay lix xirfadood baa la barayay xirfadda koowaad waxa weeyaan faryaamada electric installationkii waa korontada dabgelinta sida loo baro xirfadda dabgelinta maxay ahayday mobile repairinka dayacatirka iyo dib u habeynta mobilada qurxinta dumarka loo yaqaano beauty salonka hena hena dressinka la yidhaahdo alxamdulilah iyo maxay ahayday dawaarka dawaarka sida loo baro magaranaysaay ardada sidii wax loo toli lahaa inta badan dhalinyarada soomaaliyeed ayaa ka cabanaya shaqo la-aantaasi oo sababtay in dhalinyarada qaarkood ay tahriibaan baddana ay ku dhintaan laakiin sidan oo kale haddii fursado shaqo loo abuuro dhalinyarada waxaa suurtagal noqon kara inay helaan xirfado noloshoodu ay ku maareeyaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mar kale galab wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan kumanaan qof ayaa maanta oo axada isugu yimid jasiiradda layidhaahda oo kiwana ah ee ku taalla dalka jabaan iyaga oo dhigayay mid ka mid a dibadbaxyadii ugu waaweynaa muddo labaatan sano ah ee looga soo horjeedo saldhigyada ciidanka maraykanka ee dalkaasi ku yaala kadib markii nin maraykan ah lagu eedeeyey in uu dilay haweeney reer jabaana warbixinta waxaa inoo soo koobaya maxamed cabdi sandheere dibadbaxyada ayaa muujinaya xiriirka maraykankii ra-iisul wasaaraha jabaan shinse abe oo meel hoose gaadhay iyadoo ay jiraan qorshayaal la doonaya in ciidanka mariinska ee maraykanka ee fadhigiisu yahay saldhigga ciidanka cirka ee futenma loogu raro meel ay dadku ku yar yihiin oo jasiiraddaasi ku yaala dadkii dibadbaxa soo qabanqaabiyey ayaa sheegeen iyadoo hawadu ay aad u kululayd haddana ay isugu soo baxeen dad gaadhaya ilaa iyo shan iyo lixdan kun oo qof riyoko shimabukuru waa siddeed iyo labaatan jir dadkii dibadbaxayay ka mid ah あの日本から外に、えーもうちょっと撤退してもらいたいです。
waxaan doonaynaa in gebi ahaanba ay jabaan ka baxaan dibadbaxo kale oo lagu magacaabo shiganori suhako ayaa isku sheegay inuu yahay qof asal ahaan ka soo jeeda jasiiradda okinawa 沖縄もやっぱり引き受けるもの引き受けてもいいんだけどやっぱり海兵隊の事故が過去に多いもんだからやっぱり今回はやっぱり海兵隊はいなくなってもらいたいと。
waxaan ka doonaynaa in saldhigyada kale la soo yareeyo dabcan waxaa jira dad wanaagsan oo maraykan iyo ajaanibba leh laakiin marmarka qaar waxaa jira dad ninkan oo kale ah waana taas dadku ayna ajaanibta u jeclayn ayuu yidhi master suhako oo lix iyo toddobaatan jir ah ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in saldhigyada ciidanka cirka ee kadena aan la xidhi karin laakiinse uu rajaynayo in saldhigyada kale lasoo koobo saldhigga kadena waa goobtii uu kenneth franklin shinzato oo ah ninkii dilka lagu tuhmayo uu qandaraas ahaan uga shaqaynayey shinzato ayaa lagu eedeeyey inuu kufsi u geystay naftana ka gooyey rina shumbukuri oo labaatan jir ahayd ka hor intii uuna meydkeeda ku aasin tuulada omna ee magaalada okinawa sida warbaahinta gudaha laga soo xigtay maraykankiiyo jabaan ayaa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo sagaashankii isku raacay in la xidho saldhigga futelma oo xaafado magaalada ah ku dhex yaala kadib markii saddex askarta maraykanka ay kufsi u geysteen gabadh iskuulley ah oo labiyo toban jir ahayd dhacdadaas oo keentay dibadbaxyo waaweyn oo maraykanka lagaga soo horjeedo qorshahaas ayaa la hakiyey kadib markii dadkii ka ag dhowaa goobtii cusbeyd ee loo guri lahaa ay ka gadoodeen iyagoo welwel ka qaaday buuq wasakhow iyo falardembiyeedyo ka soo agdhowaada dibadbixii maanta ayaa dadkii isugu soo baxay ay wateen qoraallo ay ku sheegayaan in ciidanka mariinska ee maraykanka dalka laga yeriyo hase yeeshee mid ka mid a dibadbaxayaasha oo ah haweenay wax ku baratay dalka maraykanka magaceeduna yahay liya kamargo ayaa sheegtay arrintaasi inayna xal keenaynin xubnaha baarlamaanka ee magaalada okinawa oo iyagu diidan falkii dhacay ayaa bishii hore si aqlabiyada ugu codeeyey iyagoo taageero siinaya qorshaha gobornatorihii okinawa takeshi onoga qorshahaas oo sheegaya in saldhigga meel kale loo raro
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd kumanaan qof oo dhigay banaanbaxyo lagaga soo horjeedo saldhigyada ciidamada maraykanka ee jasiiradda okinawa ee ku taala dalka jabaan
ramadaan kariim idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa bishan ramadaan si weyn loo isticmaalaa caanaha geela kuwaas oo ay ka shaqaystaan dhalinyaro iyo dad kala duwan oo ku iibiya suuqyada magaalada xilliyada habeenkii goobaha caanaha geela lagu iibiyo ayaa aad u mashquul badan wariyaha v o e laascaanood cabdikariin olol ayaa booqday goob ay dhalinyaro ku iibiso caanaha geela wuxuuna ka soo diray warbixintan
maya gararka ugu dhammaada had u qaar ka mida dadweynaha magaalada laascanood ayaa v o a waxay wax ka weydiisay isticmaalka caanaha geela iyo sida ay u isticmaalaan xilliga rabadaanta ay kaga duwan tahay xilliyada kale Een, adoo magacaa ku bilaabaya hadda caanaad gadanaysaa bal iga waran
bismillahi raxmaan raxiim ciwo cumar baa la yidhaahdaa mar haddaanu nahay ruuqooy caanaha geelu meel weyn bay noogu jiraan waan ku suxurannaa oo suxuurtaanu cabnaa haddaan helayno wax kalaba maana cunaynba
Een, xilliyada een, kale miyay ka duwan tahay markaa isticmaalka sidaa u isticmaalaysa hadda waxaan aragnaa suuqii caanaha ay aada ugu yaryihiin dadkii oo dhan oo caagada iyo joogagsita oo isticmaalkii raadinaya bal ka waran xilliga rabadaanta aad bay ugu ugu badan tahay cabidda caanuhu maxaa yeelay waa waa cunto fudud Een, qofkuna xilligaas markuu habeenkii wax cunay oo oo haddana qade suxurtay haddana wuxuu u baahan yahay wax fudud oo uu cabo marka rabadaanta caanaha cabitaankeedu aad baa loo badsadaa
ka waran adigu hadda imisaad qaadatayna
anugu laba koon baan wataa adeerto oo waa waa saddex doolar weeye ilaahay baa noo jebiyey ugu mahadnaqaynaa ilaahay inuu noo sahlay oo xilliga guugan ugu beegay rabadaanta noo beegay aad baan aad iyo aad aad iyo aad caanaha geelo xilliga rabadaanta haddii caana geela waayo arrintu waa adkaanaysaa Dee, mar- idinkaa mudan idinkaa mudan sidoo kale dadka caanaha geela iibsada xilliga rabadaanta gudaha magaalada laascanood ayaa waxay si weyn u aaminsan yihiin in ay tahay hannaan dhaqan ah mid ka mida dadka aan kula kulmay magaalada laascanood oo xilligaasi iibsanaya caano ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha isaguna oo sida weyn u daneeyo bismillahi raxmaan raxiim aniga axmed salaamaan maxamuud baa la yidhaahdaa waxaan ka mid ahay poblationka ku nool magaalada laascaanood waxaan kale oo ku jiraa dadka caanaha geela aad u isticmaala Een, caanuhu waxyaabaha aad iyo aad loogu xusuusto waxaa ka mid ah erayadii dadkii hore ay isticmaali jireen oo ah cad iyo caano Ee, waa arrin aad iyo aad ummadda soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan ay ugu dheganaayeen oo ay ku noolaayeen aad iyo aad baan u jecelnahay inaan cabno caanaha Een, runtii waxaad ii sheegtay inaad caanaha geela si weyn u jeceshahay iibsigoodana aad iibsato xilliga rabadaantan aad si wacan u isticmaasho maxaad dareentaa markaa cabistooda iyo waxyaabaha aad dareento oo sida weyn aad u jeclaysato maxaa ka mid ah wallaahi wax badan baan dareemaa jidhka oo dhan baan qabow ka dareemaa ee, nolosha oo dhan baa habi noqota wax badan baanu dareemaa oo jidhka raaxa gelinaya baan dareemaa caanaha geela markaan caanaha geela cabo marka waxaad ku xisaabtantaa inaad habeenkii oo kale aad iibsato oo aad caanihii gadato at least habeenkii inaan helo een, ilaa laba galaas ilaa saddex galaas waaba ka sii badin lahaaba aad iyo aad baan caanaha geela u jeclaa sidoo kale caanaha geela ayaa waxa uu ka midka yahay goobaha sida weyn loogu iibiyey magaalada laascanood xarun ay haystaan niman dhallinyaro ah oo lagu magacaabo xarunta caanaha geela ee soomaali weyn haddaba mid ka mida dhallinyarada xaruntaasi haysta ahna mulkiilaha xaruntaasi ayaa waxa uu nooga warramay bilaabaya sida uu iibiyey caanahaasi iyo faa'iidada iyo sida ay dadku uga iibsadaan iyo sida uu u helo
bismillaahi raxmaan raxiim anoo ah cabdikariin maxamuud ismaaciil waxaan ka ganacsadaa caanaha geela iyo lo-da waxaan kastomaryo ah dad aad u fara badan oo reer laasacaanood ah oo cid kastaba leh maalintii ugu isku celcelin waxaan iibiyaa boqol iyo konton galaas ilaa boqol iyo lixdan galaas oo isugu jira dhaykabax iyo dhe- iyo dhay caanaha waxaanu kaga hortagnaa magaalada kaantarooladeeda gambadhe maxay tahay cajiin dad baa noo soo qaqabta kadibna bajaaj baan kaxaysanaa bajaajtaasaa ii keenta caanaha oo igu xidhan iyagaana soo fanisha dadkana waxaan ugu shubaa bacaha orjinaal oo hadeer la sameeyey baan u shubaa qaarna joogagood iyo iyo dhiilahooday soo qaataan Een, markaa een, ma soo martay caana iibintan iyo een, marxalado kala duwan oo dadku aysan aadaydii ka gadan jirin maraad waxayd iibin jirteen maraad ku sigateen ba inaad iska daysaan bal ka waran qaababka een, ay soo martay ka ganacsigan caanaha kastomarka marxalado badan baa jira mar ay kugu fadhiisanayaan gebigooduba oo tallaagada aad iskaga haynaysaa way jiraan laakiin haddeer intii muddo ah oo dhowr bilood ah caanuhu fadhiisi ma lahaynoo tallaagada ma gelinoo dadkii kastomarka ah ee faraha badnaa baa dee aad u soo badan marka ma jiraan si weyn ay dadku u isticmaalayaan oo gaadiidka iibsanayaan baan arkaynaa dadkii qurba joogtaha marka ma fahan dheeraada baa hadda iibka keenaysa inaad hesh- iibisaan maalintii oo kale dhowr boqol oo galaas haa dadkii baa fahmaya qaar baa telefoonka igu soo wacaya oo odhanaya cabdikariin miya haa waxaan u baahannahay eh, toban galaas marka waxyaabaha een, een, een, een, had iyo jeer aad u baahan tihiin ee caanihiinna iyo ganacsigiinna kor u qaadi karaya maxaa ka mid ah wallaahi waxaan u baahannahay in weelashan joogaga ah ee hadeer gobollada kale laga bixiyo oo kale maxay tahay eh, sida bahlahan yarar ee ca- caanaha inti lagu shuba khasabada yar leh oo haddii ay hayada naga caawin karaan waan isku dayay xitaa inaan iib ku raadiyo oo waan ku waayey iib wax iiba waan ku waayey marka laakiin gobollada waxaa laga sheegay puntland oo kale somaliland oo kale in laga bixiyo hay-ada ay dadka siiyaan oo joogaga iyo maqanas alaabta nadiiftaan na siisaa dee waanu heli lahayn iyo haddaanu iib ku heli lahayn labadaba cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhagaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka beeraha soomaaliya mudane axmed xasan gaboobe oo dhegaystayaasha kaga jawaabi doona su'aalo dhowr ah oo khuseeya arrimaha tacbashada beeraha barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aynu ku soo laabanaya dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ah sida aad hore u maqasheenba wasiirka beeraha soomaaliya axmed xasan gaboobe waxaana dhegaystayaasha uu kaga jawaabi doonaa su'aalo dhowr oo ay qabaan oo ay ka midka yihiin dacbashada beeraha dhibaatooyinka soo laalaabtay fatahaadda waxa uu u qorshaysan beeralayda soomaaliya in ay ku caawiyaan iyo qodobo kale oo la xidhiidha isla arrimaha wasaaradda beeraha kuseeya wasiirka axmed xasan gaboobe ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu sharaxaadda naga siiyo waxa u qabsoomay muddadii uu xilka hayay iyo hadda waxa qorshahooda uu yahay waxaana uu ku warceliyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waa marka horeysa v o da soo dhawaada qorshaha waxa kuu qorsha qorsho kuwayo waxa kugu hirgala waa kara labo waxaa noo qorshaysan oo muxuu ahaa weliba aan jecelnahay in hadda soomaaliya soomaaliya hore ay kusoo noqoto waxaad ogtihiin soomaaliya inay dal dad aada musiiba labada webi iyo labada gobole bay iyo bokool inay dad aada wax soo saarka xagga beeraha ugu fiicnaayeen laakiin hadda duruuftii wadanka ka dhacday meel walba way saamaysay oo sidii la rabay hadda wax sid walba sidii la rabay ma aha laakiin inta uun tabarteeda ah waxaa layidhi lug walba siay u jirtaa loogu dhufiyaaye wadanku bay wasaaraddu soo wadankay kamid tahay dooni kama aha meelihii aan haminaynay iyo waxyaabaha aan rabno welina aanan gaadhin laakiin wixii un aan la talin iyo muxuu ahaa masalan hadda sanadka hore oo kale markii weliga xoogaa fatahaad iyo waxyaabaha marka aan ka baqano waa ka hortagnaa oo muxuu ahaa weliga meelihii uu ka salimhayay iyo sanadkii hore laba kun iyo shan iyo tobankii bishii octoobar ilaa september laga bilaabo ilaa november waxa weeye meelo badan oo ka baqaynay weliba wax biyo xidheenaan ka samaynay wixii una tabarta iyada ah iyo tala ah iskaashatooyin meel xoogaa beeraley oon gacan siino oo maarat maaragtay bal inay wax soo saaraan aan gacan siino oo qalabkii haba yaraade ee wax lagu falan lahaa sida taraktaradii iyo aan u samaynana waa jiraan abuurka sida oo kale waxbaan ka geysanaa demeelihii wax ka uu tala inta badan laakiin wasaaraddu wasaaradii hore ee dee si wixii la doona qaban jirtay ma aha laakiin inta tabarteeda way u dhaqdhaqaaqdaa waa gartay ee dhowaantan sidoo kale waxaa jirtay in dadku ay niyad xumi ka muujinayeen webiga shabeelle oo muddo sida ay sheegeen ayan arkin xaaladda la soo daristay darteed xaalada noocaas oo kalea laakiin inkastoo marka dambe uu biyo keenay oo biyo aada u fara badan uu keenay oo fatahaad daranna uu ka sameeyey magaalooyinka qaar sida beledweyne oo kale marka soomaalidu beeraleyda gaar ahaan marna waxay ka cawdaan biyo la-aan marna fatahaadda maxaa khaldan baas leedahay oo loo baahan yahay in dadka beeraleyda iyo dadka kale ee soomaaliyeed guud ahaantoodaba ay xoogga saaran si arrimahani musiibooyinka dhacaya mararka qaarkood ay ugu yaraan dadaal u geliyaan sidii loo yareyn lahaa horta waalkay waa sax inay maaragtay musiibooyinka wixii bani aadamka gacantiisa ka baxsan hadda waad arkaysay maalina weyn baris oo magaalada ad arkay caasimada oo dooma lagu kala dhexmarahayo dhulka uu ka taagan yahay laakiin sidaa ay tahay waa run inuu sanadkan jilaalkii webigu inuu aada u angegay oo horta webigan siiba webiga shabeelle way dhici jirtay hadda keliya ma ahe markuu maaragtay roobka uu kala fogaado inay biy aada u biyo yaraan jireen biyahana way aad bu u yaraan jireen laakiin xadka u sanadkan gaaray waxaa mooda inuu dheeraad ahaa taana waxaa boqolkii sagaashan sabab u ah gobolkan si aad ogtahayba dee highlandka ethoopia ka yimaadaan biyihiisu ethoobiana abaar aad iyo aada u xun baa ka dhacday oo roob yaraanteed dhinaca xagga ethoobiaba muxuu ahaa ku badnayd marka horta bal dhibaatada iyo roob yaraantii xagga ethoobiya ka dhacday baa sabab u ahayd biyihii la waayey laakiin markii dambe waa ayadii biyihii haddana fatahaadda isku bedeshay kan fatahaadda oo hade maba ah intaa keliya haddiiba wax yar uu roob saa u da-o webiga inuu fataho hadda waxaa sababaya hade waagii ay dawladda xoog la jirtay webiga webi gacanta lagu hayuu ahaa oo markii biyuhu ay uu soo daayo meelo lagu duwo oo muxuu ahaa wana lagu kaydiyuu lahaa webiga roobku marka uu tago roobku markuu biyo keeno waxaad ogtihiin inuu geedo iyo dhir iyo qooba iyo adduun buu keenahayaa marka waxaa laga yaabaa marka inu inuu hoosta uu caro ka buuxsamo meelaha carada ay ka buuxsanto waa la caro qaadi jiray keliyaasha oo muxuu ahaa meelaha xidhmo waa la furi jiray biyaha marna waa la waa la kaydin jiray markii loo baahdana waa lasoo celin jiray taxakumkii weligaa gacanta lagu hayay ma jirta maanta shan iyo labaatan sano oo wadanku uu burbur ahaa weliba dee nin walbana intuu hortiisa u dhaqaaqay weliba si oo qiyaasan baa loo isticmaali jiray hadda laakiin nin walba meeshuu doonuu ka furan hayaa nin walba meeshuu doonuu kasii daynayaa inta anaguna waanu ku qaylinaa laakiin weligu inuu marna labada isku xigta marna aad biyola-aan sheegato marna aad sheegato fatahaadda hadda tan biyo la-aanta horta xagga alle ku xidhanto ma xukuno laakiin markay biyuhu yimaadaan in la taxakumi waayo burburka dalka gaaray bay ka mid tahay waa tahay wasiir aad baad umahadsan tahay dhinaxii khadadka teleefanada ayaan markaan gudagalayaa dhegaystaha ugu horreeyaan kuusoo qabanayaa asalaamu calaykum laanta afka soomaaliga ee v o a waa cabdullaahi cumar cali abuutrika weeye waxaan joogaa garowe aad baa u salaamaya wasiirka waana kaga mahad celinaya in barnaamij naga qayb galo waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka isagoo aada u mahadsan laba su-aal weeye midda hore waxa weeye sidaan labada socono aana ka war hayno waxa weeye hadda runtii dowlada s d ee runtii u taagan hadda runtii cunada adduunka waxa weeye xiliyada ama waxyaabaha ay bixiso inta badan waxaad moodaa in uu kusoo beegmayo xiliga dalagyada dalkana uu soo go-ayo ama beraleyda dalkana uu soo go-ayo kusoo aada xiliyada taasi waxaa runtii ka muuqanaysa in runtii ay waxa weeyaan dhabarjab ku noqonayso dadka beraleyda dada safaraka soomaaliya wasaaradda beero arrinkaasi waxa weya qorshe makaga degan yahay dhanka w s p a waa su-aasha koowaad midda labaad waxa weeye beraleydu waxa weeyaan waxay soo maraan xiliga badan baa iska jira marka intooda badan waxa waaye hadda xiligan dambe sanadkan waxaamalen sanadka inaga soo waxaa malaynayaa inuu dalagyadu iska yaraayo aan de de aysan jirin beerasho saa u badan maadaama de webiga shabeel saa ogahay uu hoos u dhacayo biyihiis uu guray oo hadda sanadkan horaantiisi uu biyo keenay baan rajeynaya marka waxa weeyaan qorshuhu ma ku jiraa si beeraleyda waxa weeyaan loo caawiyo oo aysan u tabin waxa weeyaan inay gacan hoorsadaan hayado kale waxa weeye biyaha ama xilida roobaadka oo kale qorshuhu ma ku jira in loo sameeyo meelo mataqaanaa biyaha lagu keediyo biyo keedin si ay waxa weeyaan ay hoolahooda usii wataano aysan u curyaamin biyo la-aan iyo roob la-aan markaasi ku timaada labadaas su-aal baan rabaa inaan wasiirka weydiiyo aada baa mahadsan waan kaga mahad celinayaa waa tahay dhegeystahaasi waa uu mahadsan yahay intaadan ka jawaabin waxay naga xasuusanaya in war qoraal ah oo hay-adda w f b ay soo gaarsiisay idaacadda v o edu ay hore u diiday eedeymahaasi loo soo jeedinayo ku saabsan in hay-addu ay si ulakaca raashinka mucaawinada ahi ugu beegto xilliga beeraleyda soomaaliyeed ay filanayaan in dalagooda u soo go taasina ay sababto inay niyadjab ku keento beeraleyda soomaaliyeed sida uu dhegeystahani qabayba waxaa w f b sidoo kale ay v o a u xaqiijisay in uu jiray iskaashi iyo heshiis dhex maray dowladda soomaaliya ee w f b adigaaba noo sheegi doonaa oo ku aadan in beeraleyda soomaaliyeed ay ka qaataan raashinka ay qaybiyaan waa tahay wasiir adigoo markaa dhegeystahan su-aasha uga jawaabaya
bismillahi raxmaan raxiim aada u mahadsan yahay walaalka garowe jooga su-aasha hore adaan ka jawaabo oo w f b horta ilaa waagii dowladdu ay joogtay waa la sheegi jiray in xilliga wax soo go-hayaan ay kusoo aadiyaan muxuu ahaa in galey la keeno oo markaas ay qalbisab ku dhaco laakiin waxaa lii sheegahayaa anagu taraakiga taraakiig aan ahayn inaan isticmaalnay oo w f b iyo wasaaraddu inay wadagaleen heshiis ah inta aad anaga noo keeni lahaydeen raashin haddaan aad muxuu ahaa raashinka anaga noo soo baxaya aad naga gadaan ood gadataanba ilan kolle meel walba raashin ka keentaan inaad uga keeni lahaydeen inaad keentaan magaalo iskaashato ee ku tijaabo ah meesha layidhaahdo afdeeye iyo oydheegle ayay ku bilaabeen in ayaguna ay maalbixinta bixiyaan nimanka layidhaahdo w s d sahowna inay tababaradii iyo arrimaha ay bixiyaan maya maalgelinta e u baa bixinaysa sahowna way shaqaday nala qabanaysaa iyo wasaaradda hawshay way qabanayaan wixii soo baxa ayay dhiibsanayaan ayaga oo isla marhaanta haddana noo keenay standard layidhahdo standard est africa oo anagu waxa aan qaadanayna inuu standardkaas leeyahay yani xad mucayana aan ku qaadanayno saa inuu yahay inuu saa qalalan yahay inuu nooxa yahay inuu nadiif yahay inuu saas yahay hadda haddee dee kolleyga v o eda idinkaa ka warqabay warbaahintee hadda bisha sababkeedii hore bakhaarka ay ku leedahay erebo dekeda waxaan ku qabanay iyada oo deeqbixiyayaalkii sida e u-da iyo hay-ad canada ah talyaaniga adigu ay wax bixinayay iyo faw wax soo saarkii afar iyo tobankii iyo shan iyo tobankii iyo lix iyo tobanka bilowgiisii heerarkii ay soo martay yacni markii ugu horreysay heshiiska aan galay laba boqol oo tan bay ay ka qaadeen beeraleydi tabicii ku xigana waxay ka qaadeen saddex boqol kii ku xigay waxay ka qaadeen shan boqol kii ku xigay kun bay ka qaadeen hadda ugu dambeysay laba kun oo tan oo galey hadee aada u qurux badan ah horta taas w f b hadda waxaan ku jirnaa heshiis ah wax allaale wixii soo baxa wixii cuntada markaa annaga cunayna ka badan inay ayagu iibsadaan hadday soomaali meel kale oga baahan tahayna tii annagana laga qaaday in dib loogu celiyo mi aan aan gaadno inaan annagu dhamaanka udirnana horta meesha ay wax noo keeni lahayd inay annaga wax naga gadno oo heshiis ah baa jira hadda. oo horta saudiyadii horta halkaasaan iska saaray waa xoogaa horukaca weeyaan tan kale oo de weliga iyo beerleyda maxaad u qaban kartaan iyo maxaad u haysaan waxaan u malayn ninkii odaga ahaa ee yidhi ordayaha iguma dhaga yarida ceelka igu rigin oo kale waxaa filayaa soomaaliya meesha ay marayso dhowr iyo toban labaatankii sano wadanka burburka uu jiray meel hadda hay-ad la dhihi karo hawshii ay loo igmaday ama wadanka magaca ay leedahay awoodeedu bay haysaa inaysan jirin sidaa ay tahay wixii un aan la qaban karno tala noqotaya iyo wixii aan ku beerin karaba waa un la hadhadalnaa tan oo xagga roobka iyo fatahaadda fatahaadu laba dee roobka iyo biyaha allah keena laakiin taxakumkooda ama yani maarayntooda haddee qaabka lagu maareyn jiray iyo weliga gacan kuhayntiisii iyo muxuu ahaa agaasikii dowladdu intaasoo hay-adoo wasaaradda beeraha waxay lahayd intaas waxay mashruuc maxaa jira keliya uu xilsaaraa qudidda weliga oo markuu dhoomadu sanadka fuusho inay dad keliya baa waxay u saarayd kanaalada keliya daacsirkooda dad baa waxay u saarayd beeraleyda caawintooda wakaaladii orad wixii oo dhan ma jiraan waa burbureen lama hayo laakiin insha allahu inaan gaadno waan jecelnahay laakiin haddee burburkii wadanku uu burburay ayaa dhinac wasiir gaboobe aad baad u mahadsan tahay sidoo kale dhegeystaha kale ee khadka ku jira ayaan kuusoo gudbinayaa magacaygu waa injineer borow waxaan joogaa hareeraha codotida dhadhaab kenya wasiirka beeraha dee dalka soomaaliya aad iyo aad baan u salaamayaa iyo bahda v o a maasha allah dhammaantiin baan ramadan kariim baan idin leeyahay haddaan galo barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha wasiir waxaan ku weydiin lahaa soomaaliya waxay leedahay kheyraad alla uu ku manaysay bad iyo beriba leh si markii aad eegto badda beeraha aad fiiriso soomaaliya sidii labayn looguma faa'iidaysanin kheyraadkii dabiiciga ahaa badii soomaaliyeed waxa ay wax ka sugaayeen u n iyo waxaan loo joogay sababta kalise maxay tahay oo looga faa'iidaysan waayey kheyraadka dhulkeena hooyo oo islamarkaasina wax looga soo saaran waayey oo dadkan tahriibka ku dhammaanayo oo soconayo ordayo oo waxa u qaban weydeen oo shirkad u samayn weyseen micnihii iskaashi samisa mashruuc ku saabsan beeraha maxaad u samayn weydeen si looga baxo dhibaatada hadda ay dadka ku jiraan gaajada la cararaya borow waa ku maqlay aad iyo aad baad u mahadsan tahay midaasi jawaabteedu aad bay u gaaban tahay sababta in weligii saad og tahay soomaaliya ilaa waxaa lagu sheegaa sideed milyan oo hektar ayay leedahay oo dhulbeereed ah dhulka soomaaliya meelaan wax ka bixin waxaa la sheegay meelo yar oo buuraha golos adigu uun duudkooda kore waxay ugu dhooda waxyaabo gooni ay ka bixi karaan laakiin sababta looga faa'iidaysan waaye waa wax gaaban waa midda adiga xeryaha qaxootiga ku geysay jawaabti waa taas wa aad baad umahadsan tahay waxaan u gartay inay tahay colaad iyo dhibaatooyin soomaaliya ka jira darteed ha taas wey waa tahay wasiir gaboowe aad baad umahadsan tahay dhowaantan waxaa garoonka muqdisho lagu qabtay raashin dhacay oo w f b ay lahayd inkastoo w f b ay ka hadashay idinkuna aad ka hadasheen haddii mar kale si kooban aad uga hadasho arrimahani dhegeystayaashana aad sharaxaad kooban ka siiso maxay ahaayeen
walaal horta arrintaas war rasmi ah wuu kasoo bixi doonaa dawladda way jirtaa raashinkaasi in muxuu ahaa airportka lagu lagu arkay oo gacantana hadda lagu hayo oo boliiska airportka ay hayaan w f b na haddee warkeena idinkaaba dhegaystay dawladdu waxay u saartay guddi heer wasaarada ah iyo muxuu ahaa amniga marka hortaas baarita baana lagu hayaa waa jawaabteedu waa weli weli si rasmi ah uma soo bixin marka ayaa la ogaan doonaa laakiin kolleyba w s d warka horaantiisa oo ay bixiyaan saad arkayseen meesha hadaa artaan waa geley maloobaatay iyo muxuu ahaa sinsin iyo digir waxay leeyihiin raashinkan ma aha raashin aan banaanka keennayba ma aha waa raashin gudaha ahaa laakiin meeshii ay ku jireen roob kula da-ay haddana aan rabnay inaan meesha ka banayno oo biyahaas markuu sumaaday baan ka saarnay ee meelba looma wadin wuxuu doonaba ha ahaadee baaris baa ku socota ka hordegi maayo baarista waktigeeda ayaa jawaab laga bixin doonaa waa tahay dhinacii khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan mar kale jaleecaya dhegeystaha kale ayaan kuusoo qabanaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceyga waxaa layihahdaa maxamed cumar honasti waxaan joogaa magaalada muqdisho marka hore waa salaamayaa bahda v o e da gaar ahaan jamaal sidoo kale waxaa salaamayaa wasiirka beeraha ugaas bile maadaama ugaaska uu- wasiirka wa- waana ugaas waana wasiir marka wasiirka waxaan dhihi lahaa wasiirka beeraha maadaama uu yahay soomaaliya sidaa ognahay ee, dadka u shaqeeya dowladaha dowladda ushaqeyn jiray xilligii dowladdii dhexe dadka ugu badan waxay ka shaqeyn jiray ifood wasaaradda beeraha hadda sidaa ogsoonahay wasaaradda beeraha dad aan boqol qofood ama in la-eg ayaa u shaqeysa waxaan la dala soconana oo dhulka soomaaliya inuu yahay dhul beereed aad u fara aad u fara badan oo baaxad weyn leh ilaa waayahana ma maqalin wax maalgelin la sameeyey iyo wax ku saabsan barnaamijkaas waxaan maqlaynaa mar walba webigii uu goray uu yimaada marka wasiirka waxaa weydiin lahaa eh, ma wasaaraddiisi iyo wasiirka yahay ka gaabisay arrintaasi mase waa arrimo kaleeto gacmo shisheeyaa lug ku leh
walaal waa aad baad u mahadsan tahay waxaad ogtahay ma kuu sheegaa weeye aan kuu sheegaa boqolba ma gaaraan shaqaalaha muxuu ahaa wasaaradda wasaaradda dowladda dhexe de wasaaraduhuna waa badan yihiin saad ogtahay waa dowr dowladood baan leenahay waa waxaa weeye haddii la isku dardaro waxay noqonayaan waroomahaya laakiin tan aniga hadda aad i weydiinayso boqol maba dhammaado shaqaalaheeda waadna ogtahay oo saad sheegtay dhaqaalaha ugu badnaa bay ahaayeen walaal faragelin kalena uguma hayo cid kalena ma hayso faragelidaan anagu isku hayna iyo dhibaan anagu keensanay ayaa dhulka anagii u gaari maanahay waxna u qabsan maanahay maalinkaan anagu oo anagu aan muxuu ahaa dhulkeena dad u noqono oo kuwa qoryaha haysa meel naga marin maayahe ay tahay dadka joojiyaan oo aan dalka anaga anaga u tashano waxaan doonno waa samaysan karaa laakiin dhulkeena anaga isku haysano cidnaguma haysato Waa tahay.
saasay wax la socon laayihin waa mahadsan tahay ee, wasiir qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaanu soo gaarnay dhegaystaha ugu dambeeya ayaan kuusoo gudbinaya isaguna su-aasha uu qabo si aad uga jawaab bismi illaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somalilan ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda waxaa kaloo aan salaamayaa weriye jamaal oo daadihinaya barnaamijkan galabta waxaa kaloo aan salaamayaa wasiirka beeraha ee dowladda federaalk soomaaliya axmed xasan gaboobe oo khadka kaga jira magaalada muqdisho mudane wasiir ee marka laga yimaado xoolaha beeruhu waa lafdhabarta bulshada soomaaliyeed wax muuqda oo ay dowladda federaalk soomaaliya ka qabataana ma jirto beeraha dalkana badh waxaa qaada daadadka ay sababaan webiyada iyo roobabku badh wixii ka soo baxa waxaa qiimo tiraa raashinka w f b ay keento iyadoo ku soo beegta waktiga dalaga beeraha dalku ay soo go-aan markaa mudane wasiir marka laga yimaado siyaasadda dowladda federaalka ee ku saabsan beeraha maxaad u qabataan dadka beeralayda ah si ay u horumariyaan beerahooda aad baan ku- kuu salaamayaa mudane wasiir waxaan kaa rajaynayaa eh, jawaab waafiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay dhegaystahaasi waa uu mahadsan yahay ee, intaadan ka jawaabin waxaynaga xasuusanaya in war qoraal ah oo hay-adda w f b ay soo gaarsiisay idaacadda v o edu ay hore u diiday eedeymahaasi loo soo jeedinayo ku saabsan in hay-addu ay si ula kaca raashinka mucaawinada ahi ugu beegto xilliga beeralayda soomaaliyeed ay filanayaan in dalagooda u soo go taasina ay sababto inay niyadjab ku keento beeralayda soomaaliyeed sida uu dhegaystahani qabayba waa tahay ee, wasiir adigoo markaa dhegaystahan su-aasha uga jawaabaya bismillahi raxmaani raxiim aad baan ugu salaamahayaa walaalka eh, gabiley Eh, waxaan u malayn ba- beeraha su-aashooda waa ugu soo noqnoqotay aad iyo aad walaal waa sax in baahi badan loo qabo beeraha horta w f b na arrinteeda waa ka jawaabay oo haddii awal hore ay wax la labi jirtay hadda an- annagaa muxuu ahaa maqaaladii ugu tuurnay oo nidhi waxaan anagu keena naga qaada walaal waan jeclaan lahayn ama waan damacsan nahay inaan wixii wa- ku aadanaa dowladda ama wasaaradda gaar ahaan inay qabato laakiin duruufaha badan oo wadanka ka jira oo xagga amniga xagga dhaqaale xumada ayadii oon dee suwacda wadankii oon ogtihiin in uun si uun si ilaahay uu yahay marka waxaan waxaas leeyahay meel meel meel lagu xisaabtamaba inaana jooginba oo markaan soo noolaano oon ay xisaabta ku noqon hayo waa tahay ee, ugu dambeyn haddii aan ku weydiiyo su-aal kale wasiir inkastoo aan ognahay in dowladdii hadda jirta wakhtigeeda uu dhammaanayo xukuumadda hadda jirtana wakhtigeeda uu si gabaab sii yahay oo dowlad cusuba ay dhalan doonto hadduu ilaahay yidhaahdo markaad sawirto mustaqbalka shan sano hadda soo socota hadduu ilaahayna gaarsiiyo sidee bay mustaqbalka beeralayda iyo beeraha soomaaliyeed uu kula ekaan doona ama kuu sawiran waa su-aal aada iyo aada u fiican annaga waxaan samaynay wax la yidhaahdo istaraatiijiyad muxuu ahaa labaatanka lix iyo tobanka ilaa labaatanka balaankeedii waan samaynay haddaan nahay wasaaradda beeraha mustaqbalka labaatanka waxaa noo balangaraysa soomaaliya inay banaanka wax u dirta mooyeene inay ka kaaftoonto inay gacan dibadda ay gacmaha u hoosabto inay ka kaaftoontaan noo qorsho ah biidni illaahi alkariim inay noo noqotona waa rajaynayna insha allahu dalguurkan iyo isbedelka nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qiyaamuhu hadduu dhacaya xataa haddaad laan aad haysa aad aad abuuri lahayd abuur waxaan siyaasadda iyo wax soo saarku waa kala labo saacadda ugu dambaysa iyo wakti kasta annaga waxaanu ku hawlanahay ama balan oo ah in soomaaliya insha allahu ay gacan bini aadam ka baxdo mid alla mooyeene waa tahay waxaan ku dari lahaa walaalaha intii ka qayb gashay barnaamijka iyo inta dhegaysanaysaba dhibka soomaaliya hal kale ma jiro soomaaliya dhexdeedu ayuu jiraa meel aan ammaan iyo muxuu ahaa isku tashi iyo kala dambeyn aan lahayn wixii la doono lagama helo soomaaliyay annagoo ilaahayna abuuray ku tashanayna haddana gacanteen nolosheenu iyo waxqabadkeenu gacanteenu ku jiraaye aan ogaano ama aan ku talagalno inaan annagu isku filaano kii qori haysana qoriga ha dhigo kii si kale u fikri hayena muxuu ahaa fikirkiisa ha ka soo noqdo adduunkan aad aragtayna kor wada marayna ma min qof asaga oo muxuuas wax walba iskugu aadan yihiin dhashay ma jiraan maalinba siday qofka soo marhaye dhibaatada ninka waxaa layidhi inaad kufta ceeb ma aha laakiin inaad ka ciweydaa ceeb eh dib aan isku abaabulno muxuu ahaa aan wax qabsanno indhaha aan kor u taagayno ee markii wax saa u dhacaa ma la dhahayo nima soo gaadhaydana aan ka daana ilaahay mooyeene aan wixii kaloo dhan kasoo jeestan waxbaa qabsan karnaayo intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan u mahadcelinayaa wasiirka beeraha soomaaliya mudane axmed xasan gaboobe oo barnaamijka igala qayb qaatay isagoo su'aalo dhowran uga jawaabay dhegaystayaasha oo aan sidoo kale u mahadcelinayo barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala suxusinaya anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kulanti dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
ramadaan kariim laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga waxaa nala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta badan xilliyada ramadaanka dadka soomaalidu waxay aad u isticmaalaan qeybaha kala duwan ee qudaarta magaalada beledweyne waxaa ku yaala suuq weyn oo qudaarta oo keliya gaar u ah dadka qudaarta ka ganacsada ayaa waxay v o a u sheegeen in dhaqdhaqaaqa suuqa uu ka duwan yahay sidii uu ahaa sanadkii hore qudaarta qeybteed ayaa waxaa laga keenaa dalka yemen maadaama fatahaadu ay waxyeello u geysatay dalagyadii la filayay sanadkan waxaa weeye cadaawo jimcaale maxamed baa layidhaah waxaan joogaa suuqan qudaarta magaalada beledweyn marka waxa weeye qudaartu dhinacyo badan hadda inooga timaadaa mas kadib masiibadii ka dhacday magaaladan oo dabiiciga ahayd oo xagga biyihii fatahaadihii waxay baabi'iyeen wax allaala wixii soonkan ilaa gudaha etoobiya iyo gobolkan hiiraan wixii webiga ku teertanaa qudaar oo dhan ay baabi'iyeen siiba basasha ayaa aad u laadayay tabaandhada yaanyada cagaarka kale iyo qajiga iyo waxay lamid ah marka hadda aad wax u yar oon beledkaba laga helin baasha basasha ah oo iyadu hadda ka soo bilaabatay yemen laga keenay oo shalay wixii ugu soo horeeyey ee qaybta ugu soo horreyey shalay soo gaadhay magaalada beledweyne
marka maadaama beerihii gobolka ama magaalada beledweyne ku hareereysnaa sheegtay in khasaare ay ku dhacday fatahaadii ka dhacday magaalada beledweyne qudaarta marka xaggee idinkaga timaadaa gobolada soomaaliya
qudaartu waxay nooga timaadaa laba meelood bay nooga timaadaa meel waxa weeye xagga soomaaliya gobolka shabeellada hoose shabeellada dhexe dhulkaasay nooga timaadaa balcad jowher afgooye ilaa shabeellada hoose ayay nooga timaadaa sida cambaha mooska way dhooban yihiin hadda aad bay u yaallaan kuwaasu oo inkastay qaali ay noogu yimaadaan oo waddooyinkii biyihii ina dhaafay ay baabi'iyeen ilaa jowher oo aad u qaali badan yahay lacag fara badan ay ku imaanayaan meeshaan xagga etoobiyana way naga soo galaan oo waxaa nooga yimaada cambaha nooca yararkaa ayaa inooga yimaada marka dhinaca kale qudaarta kale haddaanu dib ugu soo laabto yaanyadii iyo kabsar caleentii tiba noocan qajiga la yidhaahdo basashii waxaasoo dhan waxaa la kacay oo baabi'iyey dhammaan biyihii yaacayey fatahaaddaha ayaa baabi'iyey dib wax loo abuuri mooyaane wax kala dambe yaalaan marka insha allah hadda kabsar baa soo bilaabatay nooca cagaarka ah ayaa soo bilaabatay baabuurta aad bay u baxayaan waxaa socota ilaa hargeysa ayaa socoto hadda la raraya hargeyso qarihii baa baxaya transitkii waxaa baxaya cambaha loo keena shabeellada hoose ilaa shabeellada dhexe ayaa baxaya oo u raran hargeysa kaargow waxaa socda boosaaso ayaa socda waxaa socda garowe nugaal baa socota gobolkan dhexe waxaa socda dhuusamareeb la yidhahda ayaa socda xagga safe area waxbaa inaga aada oo ayaguna socdo hadda baabuur taagan yihiin aad bay u kala socotaa waa qudaarta nooca hadda taallahay waxa oo ah cambaha iyo mooska iyo nooca cagaarka yararka ah ee iminka soo baxay hadda marka basasha aa sheegtay inay ka timaado dalka yemen qiimaha lagu iibiyo xilligan suuqa beledweyne iyo qiimihii ka hor intii aanu fatahaadu dhicin haddii aad isbarbardhig ku samayso aad oo weyn bay u kala qaali badan yihiin way kala qiimo badan yihiin tani waxay ahayd tii ka baxaysay waddanka iyaga dhulka iyaga ka imaanaysay raqiis bay ahayd ummaddu dadka danyarta ayay way gadan jireen jaabyarta ganacsada jaabyarta ah ayaa iibsan jiray degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobollada kale ee nagu wareegsan meeshii ay markaa ka go'do geyn jiray tani waxa weeye waa wax bad la soo mariyey waa wax waddan fog laga keenay khaliijka carbeed baa laga keenay waad garan kartaa intay soo martay maraakiib baa la soo saaray canshuuraad bay soo martay puntland baabuura ayaa lagu keenay waaweyn oo loori ah waxa weeye waxay martay xamaali bay martay waa toban iyo laba gacmood marka waa qaali lacag fara badan weeye inta hadda aanu ognahay mayna raqiisan tu kalena soomay gelin marka maxaa nooga sheegi kartaa dhaqdhaqaaqa waxyaabaha hadda la heli karo ma yihiin qiimo macquul ah oo ay dadku ku iibsan karaan mise aad ay u sarraysaa xagga basasha maya xagga basasha maya ma ahan dadka danyartaa ma ay gadan karaan waa qaali basashaas qudaarta basasha aad bay qaali u tahay saasay taa haddana waa la gataa oo soo ramadaan baa lagu jiraan oo waxa weeye lama sii dayn karo qudaarihii nooca ugu muhiimsan bay ka mid tahay oo wax walba lagu carfiyo ayay basashu tahay iyadoo yeman ka imaanaysa oo maxaan ku yidhaha intaasoo tareensad soo marta ayaa haddana la kala gadanayo la kala dafayo waa taas suuqa ku jirto oo lakala lakala lala kala cararayo dhinaca kale qaraha isagu ma badna oo wax hadda dhibaato u geysata biyobaxadii laakiin isagu dhooban yahay aad buu u yaalaan iyo xagga etoobiyana wuu ka yimaadaa oo mustaxiil ayaa laga keenay in badan ayuu ka soo go'ay iyo xuduudda dhinaca iyo tuulooyinkana wuu ka yimid waa laga keenay inkastoo aad lacag badan yahay xabadda qaraha iskuntada konton kun oo shilin baa la iibinaya toban iyo shan kun toddoba iyo toban kun baa la iibin jiray berigii horo haddana konton kun oo shilin baa la kala gadaya xabadda birimada ah ee qaraha toddoba shan iyo toddobaatan kun siddeed kun baa la kala iibinaya weligeed may gaarin dadkii u riri jiray ilaa jabuuti way maageen maanta ma iibsan karaan oo kaargowgii baabuurtii iyo wixii inta ka bixinaya isma keeni karaan cambaha asagu waxa weeye carar ka carar maaha ka carar maahan cambo xabadda cambaha lix kun oo shilin baa la kala iibinaya maanta magaalada oo loogu qaadayo gobollada ilaa somalilan ku aadayo baabuurtaa lagu rarayo xabadii lix kun oo shilin weeyaan linlaantu ayadoo gobolkayga ka soo gadaa meel kale noogama timaado waa liin aad u wanaagsan ayadoo xabadkeeda laba kun oo shilin baa la iibiya birmada fatahaadda meey waxba kuma dhimin liinta geedkaas geed miroodka liinta nooca la yihahdo waxba mau noqon ilaa jabuuti baa la raraa bambeelmada ayada waxay nooga timaadaa waan kuu sheego shabeellada hoose nooga timaadaa waa qaali siddeed kun oo shilin toban kun oo shilin halka xaba la kala iibinaya waxaana keenay qiimaha xaggoyna raqiiska ahayn oo gobolladii ay ka soo go'aysaba ay aad ugu baahdeen iyo jidkiibuu halaabay biyobaxadiina martay ay sii baabi'isay oo waxa weeye baabuurtii yaryareed oo wax noo soo daabuli jirto kainaha lahayn kaargowna mar horaa laga samray xilligan oo gobolka ay ka dhaceen fatahaado iyo xillina webiga biyo yaraan ay dadku uga cawdeen ramadaankan iyo ramadaankii ka horreeyey haddii aad isbarbardhig ku samayso dhaqdhaqaaqa ganacsiga qudaarta biyola'aanta webiga waxa weeye soomaalidu way fahmaysaa intii wax fahmaysa biyuhu tareensad bay nagu maraan biyo xidhaan ma lihin waxaa nooga sugaysa gobolka shabeellada dhexe jowharba biyo xidhan nooga sugaysa biyuhu cararka kaga yimaadaan etoobiya ayay nagu dhaafaan webi gorf buu noqonayaa il dhanaana oo ku taalla etoobiya iyo soomaaliya inta u dhexayda ayaa biyaha webiga hasqaysiida oo dhanaan aad baddii ah oo baabi'isa dalagii marka haddii soomaaliya u hesho ummadda gobolkan degan iyo dowladda soomaaliyeed wixii wax u qabanaya ay sameeyaan biyo xidhan la sameeyo webigu waa laga maarmi lahaa inay xaraaraado ama u dhanaanaado waa laga maarmi lahaa inkastoo hadda qudaaro ka badan qudaaradii soonqaadka hore yaalle ay maqan yihiin guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi ganacsiga caasha rabada horta waa imsa
ma intuu maraya mama xisaabaya ismaaciilo marka iidda ay soo dhawaato laleeyahay iidda horta waa goorma markaasum baa xisaabta ka bilaaba Dee In- had- inta had- kale dhagaan ka furaysta waa iska sooma un waxaan moodayay tobaneye inay marayso waxlay weyba dhaaftay oo ma toban u gaaray dhowr iyo toban bay oo maraysaa dhaafayba shan iyo tobanka baa lagu dhowye ma ma kaa dhaba saas weeye
horta waxaa la soomay maalin isniina sidan qiyaasi horta toban waa la xiro waa runta isniin Marka- ilaa isniin ilaa iminka dee marka waa- tobankii dhexaanu ku jiraa dee haa tobankii dhexe waa afar iyo toban meelaha rabadaantay maraysaa waa wababa dhamaaday marka waa in Ra- ciiddii loo diyaar garoobo rabadaanta ha- aad iyo aad marka de- tobanka dhexe haddii la galay tobankii dambena kusoo haya maxaa harayba tobankii dambe tahajudkiiyo waa loo diyaar garoobiya waa waqtiyadii qaybihii dhaadheeraa qaybihii cajiibka ah.
innagana taraawiixdeena waad aragto iminka dee waxaynu afuraa waa sagaalkiiyo sagaal sagaalada meelahaasaynu afuraa Ku dhowaad.
tobannada iyo xoogaa baa cisho la tukadaa marka kadib baa dabeedna loo kacaa taraawiixda dabeedna waxaa laga yaabaa taraawiixda laftigeeda labiy tobannada meelaha laga soo baxa marka habeenkii oo dhan waa soo jeed Haddii qaybaha ta- soo socda tahajudka markaynu ku darrona Mm.
waxa weeye habeenkii waxaa laga soo baxayaa afarta meelaha afartana sa- waxaynu Waa soo quraacda shaqo iyo tageysa.
shaqa- shaqadii toos loo
allah nagu sibo ramadaan wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o ayaad weli la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo sidoo kale bartaanu internetka ku leenahay v o a somali dot com ayaad mar kasta naga daalacan kartaan oo ciddii ay sheegeen wararkan iyo warbixino dambe ay mar kale ka daalacan karaan haatanna ismaaciil waxaa nagu soo maqan waa dhinacii qasiidooyinka nabi ammaanka
سبحان ربي كبري سجودي صلاة بدي سنكيو سكدا دلو سبحان ربي كبري سجودي صلاة بدي سنكيو سكدا دلو الدنيا دا سماها بدي سماها بدي سو عاشق يا مايو سيرات بنا سوغي سبحانو نبيغا مصلي الدنيا دا سماها بدي سماها بدي سو عاشق يا مايو سيرات بنا سوغي سبحانو نبيغا مصلي سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك
guud ahaan idaacaddii galabnimona intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dunida safar baan ku nahay satirow ka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo dunida safar baan ku nahay satirow ka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo sitee jana nooga yeel jana nooga yeel sabtii aad xaraysa iyo asxaabadii soo banayd alloo sugta noogay sidee janna nooga yeel janna nooga yeel sabtii aad xaraysa iyo asxaabadii soo banayd alloo sugta nooga yeel saydi yaa rasuulallah saydi سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك سيدي يا رسول الله سيدي سيدك أنبياء شو ألفا ألف سلام الله عليك sunada nabiga garaa sugo iimaanka sugo si nabadiintaada dhoor sunada nabiga garaa sugo iimaanka sugo si nabadiintaada dhoor samadu way furan tahay furan tahay
sacabka rabbiga ku bari sareeda adkaartide subanu nabiga ku sali samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbiga ku bari sareeda adkaartide subanu nabiga ku sali
زيد